barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur arbaco ah bisha maarajna waa lix iyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya cashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah goorma kugu dambaysay cawayskii dhallinyarada ee geedaha hoostooda ka dhici jiray ee weliba qof waliba uu soo bandhigi jiray hibadiisa gaar ahaaneed dumarkaba aduunba igu dhega nuglaayo hab isuu dhoweeye dhawicii horeen qabay waxaad tahay dakhtaraadii dhibkayga dhayayso wadi dhiirigelisee ilaahay dhantaaliyo kuma caashay dee weedna kaxan gaadhay maanta geed hoostii baad ina geysiyo waayo waa waayo shaal iyo weliba dhallinyaro iska caweynaysa ismaaciilo aad iyo aad sidoo kale dhegaystayaasha barnaamijka dhallinyarada maanta ma waxaynu ugu haynaa qayb labaad oo ka mida waraysi aan la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho wuxuu ka sheekaynayaa waayihiisa jacaylka iyo guurka
waxaad gabar darisa ah oo iyaduna dhigala marka gabadhii markay korka iga baratay ee, waxay malaynaysaa aragtideeda markaan socdo qof ina qaba ama aragtida aan waxba ka qaban inaan arko gurigan deganaaba timid waxay tiri ninkaasaan u baahnahay waxaa kartaa ninkayna guursado inay guursadaan rabaa tiri
dhinaca heesahana barnaamijka waxaan maanta idiin haynaa
hiba nuura codkaasna goordhow ayaad maqli doontaan sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ofisa soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey masaajid ku yaala dalka nigeria waxaana halkaas ku dhintay inta la og yahay labiyo labaatan qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa toddobiyo toban qof oo kale qaraxan ayaa ka dhacay magaalada mayduguri oo loo arko in ay tahay goobtii uu ka- uu ka dhashay aan idhaahdee ururka boko xaram waxaana xilligan ay bartilmaameed u tahay xukuumadda ama ciidamada dalka nigeria iyaga oo beegsanaya si ay u cidhibtiraan ururkaas
wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa sheegtay in qaar ka mid ah diyaaradaheeda dagaalka ay uga tagtay siiriya iyada oo wada kasoo bixitaankeeda dalkaasi maadaama ay qaramada midoobay wado in ay wadahadallo dheeraada magaalada jeneva ugu qabato dhinacyada isku haya dalka siiriya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa qorsheynaya inuu safar ku tago magaalada moscow toddobaadka soo socda si uu wadahadallo ku saabsan hanaanka dhimista joogitaanka ruushka iyo cadaadiska cusub ee ku saabsan hanaanka nabadda ee dalkaasi ay dagaaladu la degeen syriya uu ula yeesho valadimir putin
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan caasha oo barbarkayga fadhida ayaa maanta waxay dib inoogu celinaysaa waayo hore caasha haye ismaaciilow n geedka jacaylka horta waa magac aada caan u ah fasiraad horta uma baahna Fas- geedka jacaylka geedka maqlaya.
jacaylka waa madasha jacaylka ama waa rugta lagu faaqido jacaylka iyo waxyaabaha la xiriira Haye.
laakiin geedka jacaylka markaan haddan idhaahno intaanaan faaqidaadii kale sii gelin markiiba dadka waxaa kusoo dhici karta xaafad caanka ah magaalada muqdisho oo weliba n dad badan ay aada u yaqaanaan marka waa xaafadda geedka jacaylka la yidhaahdaa dad fara badan oo halkaa deganna meelaha waad ku aragtay meel walbana way leedaha laga yaabaa Ah, way leedahay laakiin geedka jacaylka waxay noqotay markaa astaan ama magac jira marka geed jacayl oo ku yaala magaalada sacaanood ayaan maanta dhegeystayaasha u haynaa haye geedkaasi waxaa ku kulanta dhallinyarada magaaladoo dhan way isugu yimaadaan way ku sheekaystaan sidii looga bartay dhallinyarada laakiin kuwana waxay dheeryihiin dhallinyaradii mid waliba wuxuu rabaa inuu soo bandhigo waxa uu jecel yahay oo laga dhegeysto hadda laakiin caashe waxaanu naqaanay in haatan waayadan dambe waxaa timi tiknolojiyad oo labadii qof ee wada joogaaba mobiley ku kala mashquulsan yihiin geedkan jacaylka waa laga mamnuucay in mobeella lasoo qaato in laba- ujeeddada geedkan jacaylka dhallinyaradaas aastaba ismaaciil waa u cuskadeen waxay tahay in halkaasi laga mamnuuco in mobel lasoo qaato qofku inuu isaga isku mashquulo marka adiga ha isku mashquulin aan isku mashquulo halka marka dad taagan.
kale hala sheekaysanine inagu aynu wada aan sheekaysano wada sheekaysano marka taa waxaa kasoo baxday in dhalinyaradii nin waliba hibadiisa gaarka uu soo bandhigo kii hees yaqaana kii gaba yaqaana kii sheeko yaqaana laga dhegeysto marka warbixintan soo socota ayuu waryaheena magaalada laascaanood cabdikariin olol ku- oo ku faaqidaya isagoo booqday geedkaasi laftarkiisa oo dhallinyaradeena ka mid noqday bal maxamed iga war halkan iyo caweyska dhallinyarada wallaahi halkan waa meesha bartamaha magaalada laascaanood een, aad bay u fiican tahay waa meel amniya oo dhalinyarada habeenka isugu timaado aad ugu caweyso hadda dhalinyarada waxay meesha u taqaanaa geedka jacaylka Een, dabcan geedka jacaylka waxaa lagu bixiyey meeshan dhalinyarada isku timaada inteeda macnihii dee dabcan adugu een, haladiinteeba dee hadda hana qaaday dabcan geedka jacaylka markii magaca loo bixinay waxaa loogu tala waxaa nin baa soo hindisay wuxuu arkay dhowr qof oo waaweyn isla fadhiya dhalinyara oo nin kasta meel ku mashquulsan gaara oo telefoon sidiisa ugu hadlayo bal ka waran halkan goormaa markaad timaadaan waxaan imaadnaa adugu een, wixii ka dambeeya tobanka tobanka ee barka fiidnimo ilaa iyo labiyo tobanka intaasaan iskaga caawiyaa si dhalinyaradu ay isku- isku- isku sheekaysato dhalinyarada sports gobolka sool afarta- afarta koon ee magaalada dhinaca kasta ka timaada oo isku dhex gasha oo ku wada sheekaysata wixii macnihii magaalada fiidka ka soo dhacay waxyaalaha la isku waraysto oo horumar iyo dhalinyarada ah waa laga laga wada warramaa Een, magacaaduguna bismillahi raxmaan raxiim waxaa magacaygu waa cabdimahad waa la yidhahdaa mahad bal ka waran cabdi mahad geedka jacaylka dhallinyaro fara badan baa sheekaynaysaa halkan maxaa u timidnaa Ee, halkan waxaan u nimaanaa badanaa inta badan ee, waa goob dhallinyaradu ay ku caweyso ee, wakhtiyada ee, jaanisyadooda ama ay soo dhammaystaan hadday dhallinyaro yihiin hadday injaakirasta tahay iyo haddii in, ee, jaanisyo kale aysan u ahayn garoonka meeshan inta badanna ee, waa meel de raggu sidaa sheegtay jabkooda inta badan ka sheekeeyaan Ee, saas aad aragtid hadda waa kuu muuqataa saasaan kuraas iskugu soo agaasimnaa ama xeeradda usoo xidhnaa inta badanna dee waxyaala madadaala ama qosla baan ka sheekaynaa ha inta dhallinyarada unbaa fadhiisataa Een, runtii maxaa ka mid a waxyaabaha madadaalada lagu soo bandhigo maadaalada waxaa ka mid ah marwalba waxaan samaysanaa kooxo guruubo ee, baa ka jira ee, kooxo fanaaniina ka jirta oo la dhaho xidigaha geedka ee, inta badanna ee, waxaa jirta tartan baa socda ee, inta aysan maadaaladu soconna tartamadaasa inta badan
بسم الله الرحمن الرحيم horta horta aad baa u salaamayaa ee, dhammaan v o da saxaafadda bahda saxaafadda halkani waa meel dhallinyarada horta ay iskugu timaado ku caweyso waxaana j- een, inta badan dee waa meel dhallinyarada la isku maaweliyo oo heesa iyo waxbaa lagu qalqaadaa oo marmar caweys u ah marka maadaama aanu gudoomiyaha geedka gudoomiye ku-xigeenkiisaan ahay dhallinyarada waxaan ku maaweliyaa heesaan iska qaadnaa inkastoo dee heesa annagoo leenahay aysan ahayn laakiin heeso ay fanaanintu qaadaan baanu qaadnaa heesahan qaadan waxaa ka mid ah hees uu la foola qaado oo ah fanaanan aa u taageero heesihiisa Een, waxaan qaada heestan u leeyahay dumarkaba aduunba igu dhega nuglaayo hab isoo dhoweeye dhawicii horeen qabay waxaad tahay dhakhtaraadii dhibkayga dhayayso wadi dhiirigelise ilaahay dhantaaliyo kuma tuso dhibaato ayaan dhaalan nasiibliyo mid hudaleha kaa dhigo haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofta jeceshahay haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofta jeceshahay gaarigaa dhaqsanaaye sidaa ma dhiiliyo seexda dhinaaco Een, aad iyo aad baad u mahadsantahay ha. Een, waxaan ka mid ahay dhalinyarta ku caweyso geedka jacaylka habeen iyo maalinba waxaana ku caweynaa dee qo- madadaalo mar sheeko mar eh, bandhig faneed mar midad- eh, majaajido dee waan- waa, eh, habeen badanaana waa lagu caweeya habeen kasta Eh, habeen ciyaari jiraan mooyaane oka halkan maxaa ku doorateenna halkan waxaan ku dooranay horta waa de waa magaalada dhexdeedii waa meel dhallinyaradana isku imaan karto qof walbana u dhowdahay haddana eh, eh, astaan leh lagu garto geedka jacaylkaan ku magacdarnay marka horena hadduu magaalada faamas ka ahaa arrimaha jacaylka horta waa waa kaalinta koobaad bay ku jiraan in geedka lagaga sheekeeyo Ah, sax Su- marar baa su-aal isweydiiyaa ku saabsan jacaylka guurka waxyaala la xidhiidha marka dhalinyartu ay ka faa'idaystaan Wa- ki- mid kii garanayana uu sheegaa kii aan garanayna uu u qaataa inuu faa'iiday markaa meeshan waxaa ka mamnuuca dagaalka qabyaalada waxyaabaha dhibaatooyinka laakiin tahriibkana lagagama sheekeeyo tahriibta kama sheekayno inaanu ka celino mooyaane tahriib joojinta marmar anaa ka- anaa dadka wacdiyo waxaan dhahaa dalkeenna nuuca fadhidaayo Ge- ah, geedkeenna nuuca fadhida marka dadka kowaaniya ka mid ahay dadka dadka eh, jecel baan ahay eh, gobolka bal ka waran cabdi casiis halkan aan joogno waa geedka jacaylka bal ka waran arrintani halkan waa meesha golaha geedka jacaylka la yidhaahdaa annagoo dhallinyaro fara badan aan ula baxnay dhallinyarada iyadu waxaan iskugu jirnaa graduation academy dad heer jaamacadeeda iyo dad isboortiga gobolka waxaanu nahay ubixi gobolka iyo aayihiis Een, waa sidaa weeyaan xaaladda ka jirtaa geedka ile looma sheegto dumar shaqaago shishay kaaga guuraan dabadeed shalayda shangu iyo shan dayrood jacaylkii shakaanla waxaan kaga qayb qaataa hees la dhaho heesta mahado heesta mahada la dhahaa cabdikariin axmed axmed dhallinyarada markaan u qaado heestaa way i sacbisaa mar walba say caaway u sacbinayso heestaas waxay ka bilaabataa ilaa haddeer muusigna ma haye adiga mulaxdiyo malabka sinidiyo bidhaha canabkana dhammaan ka macaan mahadooy mahadooy kama maarmee cabdikariin nolol oo v o a magaalada laasaanood
cashayda goobta waxdarac ka dhacay haye xidigaha geedkana way la baxeen xidigaha geeskaan hayna iyaguna geedka markaa geedkaas way iyagu xidiga ka yihiin waa kuwanaa shidan de ismaaciilo annagoon ku qaadayaaba haye waxaan ku geynayaa muqdisho haye sow waxaad i xasuustay mar dhowed geedkii jacaylka ee muqdisho aad tiri haye een waxaa jirta ka waran haddii jacayl uu dhex maro waxaad arki jirtay jacaylka een, laba qofoo dee caadiya oo wiil laba dhalinyaro ah buu dhex mari jiray laba qof oo iska heshay dhalinyaro ah ama mid mid mid mid ka helo kan kalena maaragtay uu marka ka wa- waxaa aqbalo laga yaabaa inuu ku jeclaado inanta markuu meel ku arko ama ay iyadu wax no- la mida ku jeclaato wuxuun baa saaqa wuxuunbaa saaqa haye een, ka waran jacaylka dhex mara gabadh dhigala iyo nin indhala gabar dhigala iyo nin indhala aad iyo aad waa arrin cajiiba sidee isku afgarteen ismaaciilo gabadha dhigahala ina ninkan waxay aragtay isagoo halkaa maraya haye markii halkaa aragtay isagoo iska maraya ninkan quruxda badan ee ma garanaysaa dee nin dhiga qaba iyadoo haysataa marka in- uu- nin indha qaba marka uu indhala yahay isagoo indhala'yahay waa gartay ninkaasi ka heshay waa gartay iyadu marka waxay doonaysaa in lagula hadlo een, maxaa la odhan jiray dee farii astaan in lo- loogu jawaabay doonay isagiina ma arko astaanta dee isaguna ma ma dee si ugu jawaabi karaa Waa arrin waa nin culus.
aragla waa gartay bal jacaylkaa dhex mara iyo sida loo fordaamiyey ha ayaa waxay ka mid tahay waxay nooga sheekeynaya cabdifataax maxamed daahir oo laftigiisa ay ku dhacday waa waa markaa shaqo shalay culus qayb ka mida oo waxbarashadiisii waayihiisa nololeed buu ka shekeeyey maanta jacaylka iyo sida ugu dhacay si u fordaamiyey ayuu ka sheekeynay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu u waram haddaan nolosha bulshada usoo laabto reer ma leedaha si fiican ha aabbo waxaan ahay toddoba ciyaal ah todoba Dhal- dhal- caruura ha.
waan gartay aftaaxu see kuugu sahlanada inaad ama xiriir la samayso ama aad la- kalgacayl u qaado ama ay kuu qaado bal sidee bay ahayd wala horta runtii su-aashaas eh, way way nagu badan tahay dad hataa waxaa jira ku dhahay niyahow hadduu arko qof indhala oo wax jecel saad ku jeclaatay Eh, laakiin qisada nooga sheekay noloshanadu oo ah maaragtay dadka ama bulshada baahiyaha gaarka ah qaba waxay la mid yihiin bulshada kale caadiga ah ha jirto in eh, dhibaatooyin ama caqabado gaar ah qof kasta inay haystaan laakiin waxa ugu muhiimsan waxaa waaye qofka doorashadu waxay ka timaadaa maskaxda iyo caqliga qofka iyo garashadu ilaahay siiyey marka indhahana waxa waaye waxay ka mid yihiin waxyaabaha qofku wax u fududeeya dhanka garashada Eh, laakiin ma aha eh, qofka garashadiisii oo dhan ma ah marka aniga haddaan tusaalehaan dib u laabto eh, xaaskan aniga oo toban iyo lix sano jiraan horta guursaday ama kulanay Eh, laakiin eh, waxaan ahay nin soomaaliyeed oo in badan oo dumara xiriir la yeesha mataqaana isfahmaan isjeclaadaan isaga la jeclaado isagu wax jeclaado taas wax iska caadi ah maaha iska caadi wax oo hadda dhib badan ma aha laakiin jacaylka matalan igu dhib badnaa maalintan uga sheekeynaya waxaad gabar darisa ah oo iyaduna dhigala ayaa korkayga baratay hadda ka hor haye marka gabadhii markii korkayga baratay eh, waxay malaynaysaa aragtideeda markaan socdo qof indha qaba ama aragtida aan waxba ka qaban inaan ah Mhm.
gurigii ama taqa gurigan deganaaba timid waxay tiri ninkaasaan u baahnahay ya waxaa kartaa ninkeena guursada inuu guursadaan rabaa ay tiri marka haddaan isku nimaadnana isma fahmi karraa ani iyada iyadu waxay u baahantay in loo midaaro Mhm.
ya oo shaar lagula oo hadlo shaar lagula hadlo annagu ma midaari karo marka horta jacaylkaa iga dhib badnaa ima soo marin see wuxuu dhahay bal waa sheeko yaab leh runtii waxay ahayd arrin ciise ah dumarkii meesha joogay u sheegay- seed ku qanacsa gabadha dumarkii meesha maadaama ku joogay jeclaatay waa iyadu in la turjumay u noqotay turjumaan inuu meesha soo fadhiisto haddana kaaga daranta way diiday waxay tiri ninkan iyo waad ii diidaysaane wax aragtaa iyo wax dhib ah u qabo haba yaratay ma jiraan Haye, yaa haye.
hali ninkan naxaas buu leeyahay reer uu leeyahay wuxuu raba ha lahaado Mhm.
yaa ilaa markii dumaande aan isku nimaadno oo xaaladdu ay adkaato isfahankii u adkaado Mhm.
marka hore in badan baan u dhuntay oo maaragtay aan guriga galay oo aniga markaan hadalkeeda maqlo yaa aad ka urureegi aan jirtay urureegi jiray waqti waa gartay khudaartana waa laii soo gudbiyaa markasta galabta markaan baxay timaadaa Haye.
ama habeenka anuu imaan anu joogay imaanaysaa Mhm.
marka taas waxaan isleeyahay Eh, laakiin nolosha kale caadiga qofka inaad isfahantaan xiriirtaan siyaa- siyaabaha adiga cabdiqaadir ku xiriirtaan oo kale.
maysan ahayn cabdifataaxow ee, qof adeegan ee, ee, dadka adeegana baahida qaba gaarka ah ee ku jeclaadee ku soo raadiyey inaad gabadha laba cadish maysan ahayn ma waa sax laakiin waxaa jirta caqabadaa jira laga gudbi karin moogta ama Hay- soo- jacaylkuna runtii waa muhiim in laga garaabo ama runtii jawaab laga bixiyana wuu mudan yahay laakiin xaqiiqada jirtana waxay u baahan tahay iyadana in la ictibaariyo marka imisaad idiin dhexeeya tarjumaankan iyo dadka idin kala warqaadaya sayid kuna warqaadaya runtii intay ku qancaysay dumar bay u badnaayeen marka dumarkii guriga joogay u badnaayeen markii dambe waan wada fadhiisanay hawshii iyada lafteeda way dareentay marka markaas ayay waxoogay xaaladda fahamtay dee inaysan eh, ay adag tahay laakiin haddii ay ay suurtagal noqon lahayd in tusaale ahaan aan nolol wadaagno oon isfahmi karro taasoo kale waxaan aaminsanahay inay tahay arrin mudan sida ugu dhaqsaha badan ama sida ugu munaasabsan in looga jawaabo waa gartay tusaale fiican buu ahaa laakiin kii kuu guusha fiicnaa ee inkastoo da hooyada carruurta ku dhashay ay tahay haddana ee, sidee kaaga aqbashay iyadu nafteedu maadaama aad baahi gaar qabto wallaahi taas waxay ku xiran tahay qofka horta go-aan qaadashadiisa ee, waa su-aal isaga u taala oo qofku siduu go-aan ku qaatay iyo waxyaabaha ku kallifay inuu go-aanka qaatay iyo iyo waxyaabaha ku booriyey iyo waxaa qofka isaga ku fiican tahay laakiin qofka hadduu tusaale ahaan ee, ee, uu maskaxiyan uu bad qabo oo waxaa la yidhahdaa naafada waa naafo jireed iyo mid maskaxeed iyo mid maxaan ku dhahaa caqabaad kaleto oo haysto qofka haddii qofku uu miskax ahaan iyo caqli ahaan iyo dareen ahaan u fiican yahay isaga ayaa maaragtay samayn kara eh, in qofkan kaleeto uu arrintaa diyaar u noqdo waxaana ogaataa noloshan hadda aan ku jiro wax- markii la qaybinaya saddex qaybood waa loo qaybiyaa qaybta koowaad waxaa qofku inuu wax barto qaybta labaadna inuu shaqaysto qaybta saddexaadna inuu guursado haddii qofka nolosha uunan mushkilaad ka qabin bal ee dadkii ah, lixaadka qaba laga yaabo inuu in badan caawiyo qofkan kalena wuu garwaaqsanayaa maaragtay Ta- adiga xataa cabdiqaadir haddaad maanta gabar xiriir la yeelatid waxay ku xiran tahay gabadha saad ugu bandhigtid xiriirkaaga iyo sidaad usoo jiidatid iyo qaabka aad wax ugu sharxid ayay ku xiran ayay ku xiran tahay tahay inay marka ku xiran- aftax aad buu u ficlaa gudbinta lama dhigi karo laakiin laakiin ilaa hadda caqabadaad kalama- kalama kulmin cabdifataax maxamed daahir ayuu ahaa wuxuuna u waramayay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle s- cashe waxaa xasuusina dadka inta badan waxaa laga yaabaa aragga dadku inay u haystaanuun intan indhaha laakiin waxaa laga yaabaa dadka garashadoodu in ay ka badan tahay in badan oo ka mid a dadka caadiga adeer cabdifataax oo kale master buu soo diyaariyey oo ilaa eh, da- yurub buu kusoo diyaariyey iminka meelo badan noloshiisa ma waa nin garanaysa, horumar diyaarsan badan.
oo ka aqoon badan dad lixaadkooda uu dhan yahay aad iyo aad aad iyo aad marka lixaadku waxaa la leeyahay waxaa ka muhiimsan garashada ilaahay qofka uu geliyo Garashada Ilaahay siiyo.
iyo siduu ilaahay een, u waafajiyo iyo dadaalka uu qofka weliba uu geliyo iyo waxa uu rabo waxaa la yidhahdaa doonistu waa xoog waa tahay eh, dhinacii heesaha muusigaasaa isoo gala maanaaba ka joogi kara heesta hiba iga hormartaa u daaya
siday tahay naftaydiyo lama socotid hawla sanada hali hayste sasaabiyo wax sheegayo samir waan ka quusto waa inaan salgaadhe sasaabiyo wax sheegayo samir waan ka quusto waa inaan salgaadhe ad nasiib ku dhaafiyo salaan guud hay joogteene ad nasiib ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee sideetay imaado dhan intaad soo dhowaatee ad nasib ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee ad nasib ku dhaafiyo salaan guud hay joogtee sideetay imaado dhan intaad soo dhowaatee sabab kale qamadine sabab kale qamadine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahadii goyse sabab kale qamadine sabab kale qamadine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahadii
maxay tidhi
ismaaciilo heestan horta aad bay u dheer tahay waa koob iyo toban daqiiqo Hay.
markaa beydadkeeda ma wada gaari karna laakiin beydka anigu aan ku lahaa weli ma soo gelin waa kee wey halkay ku lahayd salaankaanaad fuushay sare Bal hay kuma ku loo dhigayo qaybo.
salaankaanaad fuushay sare kuma dhigayo samaniyo xumaad samaan iyo xumaata baysa seegi mayna dee codkeedii waxba kama dhacdid aad iyo aad aad iyo aad hibe maxamed codkeeda macaan iyo heesta sabab kale intaas haddaan ku dhaafno haatanna malaha waa dhinacii ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha ee saaka
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxaha atletico madrid iyo manchester city ayaa u gudbay wareegga sideed dambeedka ee koobka horyaalada yurub kadib kulamo kale oo ka tirsan koobkaasi oo xalay la ciyaaray kooxda atletico madrid oo garoonkeeda vicente caldron ku martigelisay naadiga b s v einhoven oo ciyaartaasi ku dhammaatay barbardhac eberi eber ah sidoo kale daqiiqadihii ciyaarta lagu daray ee dheeriga ahaa ayaa waxaa ciyaarta la isku mari waayey in wax goolah la iska dhaliyo sidaa darteedna waxaa ciyaarta lagu kala baxay rigoorayaal oo kooxda atletico madrid ay ku badisay dhinaca kale man city oo garoonkeeda itixaad ku martigelisay naadiga dinamo kiev ayaa ciyaartaasi waxay ku dhammaatay barbadhac eberi eber ah hase yeeshee maadaama man city ciyaartii tan ka horraysay ay ku soo adkaatay saddex gool iyo gool sidaasi ayay ugu gudubtay wareegga sideed dambeedka dhinaca kale kabtanka kooxda man city vicent cambany ayaa lagu warramaya inuu garoomada ka maqnaan doono muddo bil ah kadib markii uu ku dhaawacmay ciyaartii xalay kabtankaasi oo horey dhaawacyo badan oo noocan oo kalaha ay uga soo gaareen dhinaca muruqa ayaa waxaa ciyaarta laga bedelay kadib toddoba daqiiqo oo keliya markii ay socotay kulamo kale oo ka tirsan koobka horyaalada yurub ayaa caawa la ciyaari doonaa waxaana kulanka ugu xiisaha badan uu dhex mari doonaa kooxaha barcelona iyo arsenal oo garoonka kaamnuu ku ciyaari doona ciyaartan lugtii ka horraysay oo ka dhacday garoonka kooxda arsenal waxay ku soo idlaatay laba gool iyo waxba sidaa darteed arsenal waxay u baahnaan doontaa in ay ugu yaraan laba gool iyo waxba ku adkaato si ay ciyaarta ugu darto waqti dheeri ah ama saddex iyo eber ay ku badiso si ay u soo baxdo hase yeeshee naadiga arsenal weligeed ugama aysan adkaan kooxda barcelona garoonkeeda kaamnuu saddex kulan oo halkaasi ka dhacay oo labada koox ay ku ciyaareen waxaa laba ka mid ah badisay kooxda barcelona halka kulanka kale uu ku dhammaaday barbadhac barcelona iyo real madrid waa labada koox ee keliya ee xilli ciyaareedkan aan laga adkaanin koobka horyaalada yurub ee uefa champions league barcelona waxay adkaatay lix iyo toban ka mid ah labaatankii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay koobkaani tan iyo xagaagii lasoo dhaafay waxay barbardhac gashay laba goor laba goorna waa laga badiyey iyada oo sidoo kalena markaasi dhalisay goola labaatankii kulan ee ugu dambeeyey kooxaha arsenal iyo barcelona siddeeddii kulan ee ugu dambeeyey ee ay isku arkeen koobka horyaalada yurub waxaa la iska dhaliyey labaatan iyo sagaal gool ama celcelis ahaan saddex dhibic lix gool kulankiiba dhinaca kale ciyaaryahan leonel messi ayaa waxa uu siddeed gool koobka horyaalada yurub ka dhaliyey kooxda arsenal kadib shan goor oo ay kulmeen waana kooxda ugu badan ee goolasha uu ka dhaliyey marka laga soo tago kooxda ac milan kulan kale oo xiise badan ayaa isna waxa uu dhex mari doonaa kooxaha juventus iyo bayern munich ciyaartani ayaa kulankii kan ka horreeyey oo ka dhacay garoonka kooxda juventus ee dalka talyaaniga waxay ku soo idlaatay barbardhac laba gool iyo laba gool ah yuventus waxay u baahnaan doontaa ugu yaraan barbardhac saddex iyo saddex ah ama inay ka badiso kooxda Bayern Munich si ay u soo gudubto kooxda Juventus kama ay sanadkan kooxda Bayern Munich shantii kulan ee ugu dambeeyay oo ay isku arkeen koob horyaalada Yurub waxay barbardhac gashay laba gool saddex goolna waa laga adkaaday naadiga Bayern Munich waa kooxda ugu sarreysa koobka horyaalada Yurub marka ay timaado haysashada kubadda waxaana kubadda haysataa toddobaatan iyo kow boqolkiiba dhammaan shanta gool ee kooxda Bayern Munich xil ciyaareedkan laga dhaliyay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League waxa ay yimaadeen soddonka daqiiqo ee ugu dambeeya ciyaarta xubintii ciyaarahana waa naga intaas
aad buu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha caashay dee dad kuway soo yar fadhiyaan waxay doonayaan malaha heestii labaad bay naga sugayaan aad iyo aad weli waxay isleeyihiin mar haddii tii hore caasho lagu daayo ay heese dhexe idiin soo qabata ismaaciil tiis waxay noqon doontaa heesihii malaha ugu dambeeyey kuwii dhallinyarada ay jaanta la rogi jireen
waxaan soo qabanayaa hees dhinaca hore iyo dhinaca dambeba dhinac walba ku jirta dhinac walba ku jirto waxaa jirta heesaaga qaarkood Ah.
inay dhinac walba la jaanqaadan dee muusigii waa kuwaa maqlaa waa cabdiqaadir jubba iyo heestii shamsey
codka fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo heesta shamis ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale hawada kusoo noqonayno galab saacaddu markay tahay afarta waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.